الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا أما بعد balilaahi xamdigii subxaanah watacaalaa noo dhib yareeyey mar labaad ama waqtigii dee innagoo muddo kala maqnay inaan isu nimaadno oo weliba fanni cusubna aan bilaabanno taas ilaah baa mahad ku leh ballay fannigan aan bilaabanaynaana dee waa kitaabkii ugu hooseeye ugu yaraabaa ina hor yaalla inshaa allahu tacaalaana waxaan rajaynaynaa rabbi inu inoo dhib yareeyo inaan bal si uu silsiladii hore mustalaxaba inoogu taam yeelay ama aynugu gaadhnay dee kollay meel aan islaahno ilaa waxa weeyaan hagaag baa wax looga fahmi karaa inuu noo dhib yareeyo inaan tanna sidaas oo kale ama silsiladanna ka gaadhno heer bal fannigii masaa-ishiisii iyo qawaaciddiisii guud ruuxii dadaal lahaa ee isagu ku dadaalay ama dee ilaahay subxaanah watacaala adiguna u dhib yareeyey fahamkiisu uu tasawur guud iyo faham guud bal haddii aan laba odhan isticaab buu masaa-ishiisii oo dhan ba u wada yeeshay taas laguma gaadho taas baa adigu marka intaanan kitaabka bilaabin kollay sii yar ahay kol haddii kitaab cusub uu yahay sheekh cusub yahay fanni cusub yahay bal waxoogaa yaroo ama tacriif khaasatan jaanibka tacriifka fanniga isagaan ku dayn doonaa iyo waxa uu yahay walow aan ahamiyaddiisa ama samarada uu leeyahay wax yar aan ka tilmaami doonno xaggan muqadimada ee bal sheekha muddo yaroo kooban oo ku tacalluqsan iyo waxa weeyaan kitaabka mubdo yaroo kooban oo kuba tacalluqsan iyo fannigu khaasatan si uu kuba bilaabmay mubdo yaroo kooban oo kuba tacalluqsan taas baan horta marka hore hordhac ugaba dhigaynaa intaynaan kitaabka bal waxoogaa yar kaba taaban haddii la yidhaha subaxdan marka la eego fannigan aan deyno kitaab yar oo ka midii ina hor yaallo kutubtiisa kuwa ugu ahamsan ama laga bilaabo waqtigii la alifay ilaa waqtigeennan caalamadigu dee cid kastoo fannigan diraasaynaysaaba ama qaalibkoodu ay bidaayada kaba dhigtaan oo uu ku sugan yahay khulaaso aada u kooban laakiin muhima oo fannigii bal markaas ah waxyaalihii lagaba hadlayey taas waxa weeyaan kitaabkaas fannigan waa fanni aada iyo aada u muhim ah tacriifahaan isagaa tacriifin doona haddii a la yidhaaho laakiin bal samaradiisa iyo faa'iidada uu leeyahay waxa weeye fannigani ruuxii wuxuu u suurto gelinayaa oo uu makansiinaya inuu awood u yeesho uu adiladii ama qur-aan ha noqoto ama xadiis ha noqoto dee labadaasoo asale iyo wixii soo raacayeyba axkaamtii uu kala soo baxo taas buu isagii awood iyo faham u siinayaa saa daraaddeed ruuxii faqiiha ahaa dee daruuri bay u tahay ee doonayeyna inaanu dee masaa'il la yidhi uun aanu urursanee doonayay inuu fahmuu nusuus wax kaba qaato fahamkiisa iyo isticaabkiisu kii mufasirka ahaa daruuri buu u noqonayaa kii muxadidkaa daruuri buu u noqonayaa oo walow cilmigan dee aynu bilaabaynaa uu culumta wasaa-isha uu kaba mid yahay laakiin haddana marka la eego qaradka uu gudanayo iyo waxa lagu gaadhayo iyo samarada uu leeyahay iyo baahida loo baahan yahay yaba culumtii sharcigii ahayd baaba fahamkoodii iyo istimbaadkii wax lagalaba baxayay iyo axkaamka qaadashadeed uu kuba xidhan yahay fanniganoo taas baa dee uu u yahay funuunta kuwa ugu ahamsan iyo wax aad iyo aad looguba baahan yahay oy tahayna in aad iyo aad looguba cinaayoodo oo loogu dadaalo ama waxyaalaha mawduuciisii taas waa waxay noo dambayn doonaan haddii aan arki doonee bal waa samarada iyo faa'iidada iyo ahamiyada uu leeyahay fannigani kollay saxaabadii rasuulka iyo taabiciintii oo kale iyo wakhtigoodii cilmigana ma urursanayn iyo bal atbaacu taabiciintii laakiin marka la eego macrifadii aada u sarraysay ee luqadii carbeed saliiqa ahaan ay u lahaayeen la eego iyo fahamkii isagu aada iyo aada u badnaayee nusuusta u lahaayeen iyagoo camaliyan dee kuba dhaqmo oo wixii fulinayo istimbaadkoodii istimdaadkaas dee wixii ka dambeeya istimbaadkoodba tabacu u yahay uu yahay haddana baahi la-aan baaba jirtay oo iyagii baaba waxaan ama luqadan dee jawaanib lagagaba hadlay kitaabka ama fanniga masaadirtii ama waxyaalaha dee uu isagu fannigan qayb kaba mida noqonaysa ama asaas u ah xagga khaasatan marka dalaalaadka alfaadda lagaba hadlayo iyo umuurahan kaleba iyaga wax dee fidradoodii iyo markaa dabiicadoodiiba si wuxuu juskaba yahay ayuu ahaayoo saasaanay baahi taasi aanay jirin markii waqtigii yar dheeraaday loo baahday waxyaalo ruuxa ijtihaadkiisii dabdiyo oo xukuma ka ilaaliyo khada markaas looga baahday keenay markaa xaggii marka la eega ama alfaadda dalaalaadkoodii ha noqdo ama waxyaalaha kalebe ayay taasi keentay in bal fanni uu noqdo mustaqil oo qawaaciddii caynkaaseediiyo usuushii caynkaaseedi laba ururiyo cid bal markaa ururiso wal culimmadii ka horraysay sheekhadiisii khayrkoodba waxaan camali ahaan iyo ajza ahaan ay dee ugu camalfali jireen ama ay uba lahaayeen oo macrifadeeda ay u lahaayeen haddana cid ururisa ka fannin oo kitaab gaara kuba u dejisa oo fanni mustaqil oo soocan oo markii dambena dee qawaaciddiisii iyo mabaadi'diisii iyo usuushiisii yeeshay iyo bal markaas mu'alafaadkiisii aad iyo aad u badnaaye wax yaryar iyo wax waaweynba lahaa wuxuu ahaa imaamkii shaafici radia allahu tacaala canhu wa ardaahu oo kitaabkiisan shayirkaa aadna u qayimkaa aadna u faa'iidada badan walow xagga marka la eego qaybo kaba mida xagga fahamkiisaiyo ruuxu inuu isticaab ku sameeyaa yar mustawo ay uga baahan tahay inuu aqoontiisu mustawo gaadhsiisan tahay si uu bal umuurahaas uu hagaag ugu fahmo dee bal markaa risaalo la yidhaaho oo dabcaadkiisa la madbaceyana dabcada uu taxqiijiyey axmed shaakir waxa weeye in isaga ay ugu mudan tahay oo xagga khad ahaan iyo far ahaanna ilaa iminka lahayo tilmiidkiisii rabiic fartiisiisa oo kuba qoran dee uu yaallo bal kaas baa ah kitaabkii aasaas u ahaa markii dambena dadkii iyagoo basinaya kutub yaryar iyo kutub waaweynba u alifaya ay raaceen oo bal bidaayadii fannigu taas bay ahayd ama kitaabkan aan hayno waxa weeye bal cunwaankiisuba waraqaat yahay waxaa looguusan uu sheekhu uga cabirayna dee lafdiga markan la qabaynayna ayaan sheegayna ama uguba magacaabaye waa kitaab yaroo kooban laakiin u ah muhimmaadkii fanniga khulaaso u ah oo waxa weeyaan dee bidaayo bal khulaaso isagii u ah fahamka taa la fahmaya si fiican kitaabkii loo fahmo omaha ruuxu dee inuu ka dhigto uun markaa la aqriyo kelimaadkii inuu tarkiibkii aynu laqba ahaan af soomaaliga isku saaraynay inuu kaba barto oo uu kitaabkii laqbayn karaa taasi faham ma noqonayso ma noqonayso fahamtaasi bal dee ruuxu gudbintii iyo waxyaalo waa sullabkii ama duruqdii iyo wadooyinkii ama ayuunbay fahamkay kaba mid tahay iyo waxyaalihii bidaayaad faham noqonayay ee bal masaa-ishan iyo waxyaalahan kitaabka lagaga hadlayo uu hagaag u fahmo isticaab bayn uu kuba sameeyo taas waxay keenaysaa inuu asaas uu noqdo fanniga kale barashadiisiio waayo intan hadduu dabdiyo si fiican uu fahmo bal haddaanu xifdiyeyna laakiin faham uu isagoon kitaabkii ahayn dee masaa-ishii uu soo xaadirsan karo fahamkiisa uu gaadho waxa dambee kutubaa u aqristaa waxay u noqonayaanuun waaba aqal asaaskiisii loo dhisayoo wixii dambena dee duldhigiisa la duldhigaya iyo ugeyntiisa si uu aqal dhan uu noqdaa way sahlanaanaysaayo hagaag buu isugu taagayaa markaa wixii dambe si fiican buu ugu dhismayaa waa masaladii asalkeedii u hayaa tasawurkeedii u hayaa waxyaalaha kalee soo kordhay ee ama tafriicaadkeedii ah ama dee tacliilaad iyo adugu wixii kolba soo kordhiya masaladii oo lasii bastiyey in asaaskeedii uu dabdiyey waa fahamsan yahay wixii kale u soo kordhaa macno uu dhibyaraan uu isticaabiyo oo uu ku fahmay noqon laakiin haddii aan fahamkaa hore jirin uu kitaab weyn haddana qaatuu dhagaysto oo kale wixii way ka baahayaanuun isagiina waxaan filaya way iskaga darsamayaan asaaskiisii hore haddaan usii dabdinoo suu u bartaa way adkaanaysaa bal markaa taasuu u noqonayaaba oo waa kitaab horta taasa taasna waxay keentay in laga bilaabo waqtigii uu alifay ilaa maanta uu noqdo bidaayo fannigan bilowgiisa iyo barashadiisa uu noqdo taas in culimmadii ay u ihtimaamaan oo waxaa deeta markaa batay sharaxyadii kitaabkan lagu sharxay ilaa waqtiga hore iyo waqtigan dambe ilaa maantuu socdaa sharxiisii nin dersigiisa ku sharxay haba noqdo oo dersigii ay tafriiqiyeen dee san imaka bilaaddaa kale oo dee kitaab lagaba soo dhigay nin siisa u sharxay haba noqdo iyo dadkii hore dee iyaguna shuraaxda kala duwan sharxay ayaa shuraaxdiisibaa badnaatay sharax kooban oo alfaaddiisa u furfura mid ka yar waasacsan mid aada u waasacana way yeelatay shuraaxdaasi shuraaxdaasi waxaa kaloo ay u sameeyeen dee xawaashi iyo bal tacliiqaad iyo taqriiraad nadmi kitaabkii baa la nadmiyo taasna wuxuu tilmaamayaa kitaabkaa shuraaxdiisu badan tahay xawaashidiisii culima markaa ah meelihii wax lagu baranayaba kitaab aan ka maqnayne dee ama dabaqaadkii kala duwanaa ay diraaseeyaan waa kitaabku ahamiyada uu leeyahay tilmaamaysaa faa'iidadiisa badan bay tilmaamaysaa oo bal dee a'immadii waaweynayd ayaa sharxay oo xataa imaamkii ibnu salaax baa isaguna ragga shuraaxda ku leh ee maanta sharaxiisu madbuucayay kaba mid ah taasi waa ahamiyada kitaabkan iyo qiimaha uu leeyahay iyo bal markaa nafciga iyo waxtarka uu leeyahayoo marka la eego dee amaakintii iyo maraakiistii cilmiga iyo madaaristii dee mashhuurka ahayd iyo midkaas iyo xalaqaadkii cilmiguba kitaabkii buu ahaa diraaso kitaabkaas laga bilowduu noqday kitaabkaa culimmadu ay saa ugu ihtimaamaan ama tadriis ha noqoto ama sharxin ama nadmin ayuu noqday oo waa faa'iidada iyo ahamiyada kitaabku uu leeyahay ama mu'alifka kitaabkan leh dee waxaa inoogu sugan waa imaam alxaramayn inuu yahay waa imaam laqabkaa kuba shuhroobe bal tarjamadiisa ma doonayo inaan kuba dheeraadee laakiin haddana waxaan leeyahay oo waana wax inaga maqanayo inaan u ihtimaamin culimmadeennina marka la eego mandiq ahaan kaba maqnaa oo ah taraajimtan dadka culimmada ah iyo mashaayikhdaada iyo ciddii kale iyo ciddii kolba aad kuba intifaacday tarjamadoodoo la ogaadaa horta waa shay qiimo badan lahoo manaadiqda kale loogaba ihtimaamo inagu si aynaan u ihtimaamin oo dee kuweennii ama culimmadii soomaaliyeedna waa taa macrifada maanta loo leeyahay iyagoo rag aad u waaweyn ay kuma jireeni maanta waa wax macduuma ama wax aad u yar wax raad oo laga hayo bal ma jirto bal ninka daalibka waxaa dhici karta magaca sheekhiisa iyo ka abihi hadduu ogaado ama hadduu laqab kala lahaa isagiyo laqabkiisa ogaado wax intaa ka badan oo kaba garanaya inaanay jirin ahamiyada in ay leedahayna dee geessu imaam nawowi kitaabkiisa tahdiibu lasmaa waluqaat ama faa'iidada ay leedahay uu kuba tilmaamo bilowyadiisa gees waxaa kuba sugan dadkii oo manaasishoodii iyo maraatibtii ay lahayn la dejiyo oo xadiis baa wuxuu anzilu nnaasa manaasilahum ama umirna an nunzila annaasa manaasilahum dadka martabadoodii in la dejiyo culimmadii isku martabo maaha isku darajo maaha isku aqoon iyo taqwo iyo nafci ma aha markaa ruuxii dee martabo sare lahaana loo ogaado mansiladiisii ruuxii mansiladiisu inta aanay gaadhsiisnay inaan loo ogaado kii mansiladiisa mansilo sare lahaana mansiladiisii laga hoosaysiin kun aan dee halkaa gaadhsiisnayna meel aanu mudan aan laba gaadhsiinin taasi garashada la garto ruuxa macrifadiisii tarjamadiisii iyo axwaashiisii iyo wixii dee uu isagu bal dad ay kaba faa'iidaysteen iyo umuuraha ayay kaba mid tahay waxyaalaha kaba dhalanaya gees kalena suu imaamkaasi yidhaaho dadkan dee sheekhyadeenna ah marka la eego xagga sacaadadeenna aakhire iyo inaga aakhire marka la eego horta waalidkeennoo kale gees inoogaba yihin sidaa uu yidhaaho jaanibkaasna iyagaa inooga sii nafci badan oo wixii sacaadadeenna aakhira ay kuba sugnayd wixii aan ku badbaanay bal dee sharaf adduunyo aqoontii aad baratay ee adiga lagugu sharfinaya ad qiimo ku lahaydba ciddii aad ka baratay ee xaggooda uu kaa soo gaadhay cid kastoo dhanba way kaaga dee abaal badan tahay kaaga midno badan tahay oo jaanibkaasna dee ogaanshihiisu waa dadkii saas waxaa weyn iyo faa'iidada weyn inooba lahaayo bal iyada markaa way kuba sugan tahay umuro kale uu tilmaamaana uu jiraayo bal horta waxaan leenahay taraajimta culimmada iyo mashaayikhdaasi waa shay aad iyo aada u muhiima oo ay tahay in loo cinaayoodo xagga sheekhuna dee ninkan adigu aad kitaabka ka aqrisatay uun ee aad carab ahaan uga maqashay uun sheekhaagii maaha ruux kasta beri hore haba dhinto oo marka la eego acmaashiisii iyo aahaartiisii iyo aqwaashiisii waxaad intifaac ama faa'iido diineed aad kaba hesheeyey kaa soo gaadhayba sheekhaaguu yahay oo ibnu taymiya wuxuu idhahaa kitaab majmuuc ulfataawa ana juska koob iyo tobnaad bay majmuuc ulfataawa hadalkan uu kuma jiraa ruux kasta oo kayrkii u faa'iideeya faa'iido diiniyiba horta waa sheekhiisa markaasaa wuxuu idhaha meyd kasta ama ruux kastaoo dhintay oo ay soo gaadhay markaa ruuxa aahaartiisii iyo acmaashiisii iyo aqwaashiisii ay ka soo gaadhay wuxuu ku intifaacayba taaliiftoodna waataan ku intifaacayno bal qiimaba aan ku yeelanna markaan hagaag u barnee dee isagii aan culimo aan kuba noqonno sheekhiisii buu yahayoo markaasuu kaba cabiraa fa shuyuukhu salafi shuyuukhu lkhalafi qarnan bacda qarn dadkaa hore dee waxa weeyaan sheekhyadood iyo a'imadoodaasi dadkii ka dambeeyey culimmada ahaa ilaa wakhtigeennan waataan aahaartoodii aan kuma intifaacayna isagoo kun sandood hortood dhashay marka la eega dhalashadiisa sheekhanbe waxa weeye aan kuba intifaacayno waxay noqonayaan sheekhyadoodii bay noqonayaan oo gees markaa markaynu eegno dadkan aan kutubtooda dhiganayno aan ku intifaacaynaa sheekhyadeennii weeye sheekhyay inoo yihiin ko sheekhagan mubaashirkee tooska iyo iyadu taas oo kale maxay inagu leeyihin markaa dee waxa weeyaan abaal aad iyo aad u weyn oo ilaahay inuu og yahay qaayihiisa inagu leeyihin taasi maxay keenaysaaba dee shukri iyagii looguma shukriyo abaalkoodaas looguma shukriyo ayay keenaysaa shukriga maanta wuxuu noqonayaa garashada la garto wax kalama siin karno ducadan an ducaynayno ammaantan ammaanayno ilaah aan u weydiinayno dembi dhaaf iyo ridwaan taasi nooc shukri weeye dadkana waxaa jirta nin maalin qada kuu qaaday ayaa la arkaa inaad xusuusnaatood u mahadnaqdo oo dee isagii aad taa ku weynayso ruux aad isaga cilmigiisii iyo aqoontiisii diin ahaan ugu intifaacday oo waxa weeyaan aad ku garatay si aad ilaahay subxaana watacaala ugu dhowaan lahayd aad ku garatay bal masalan si aad xumaan iyo waxyaalaha ugaba dhowrsan lahayd aad ku fahamtay ilaahay subxaana wa tacaala kalaamkii iyo rasuulka ilaahay kalaamkii iyo taas aad ku fahamtay bal wuxuu kugu leeyay dee abaalku kugu leeyay oo dee dadka badankoodna maanta khaasatan beryahan dambe aan taa laba aqoonsanayn oo kaa koobshaha u shubay waa u garanayaa taas waaba u mahadnaqayaa laakiin kaa nafciga weyne intaasaw kuba intifaace aad iyo aad u badan waxaa la arkaa dadka kale inaanu gaba dunayn taasna waxay keenaysaa kolley barakala-aan bay cilmigii ku keeni oo intifaac la-aan bay kuba keenaysaa adabtii culimmadii iyo muslimiintana ma aha bal markaa waxay noqonaysaa dadkan garashadoodiiyo ammaanta la ammaanayo dee iyadoo ilaahay loo weydiinaya naxariis iyo dembi dhaaf loo weydiinaya taasi waxay keenaysaa iyadana dee ruuxiina intifaac bay u noqon bal dee cilmigiisii baa ugu barakoobi gees kalena waxay noqonaysaaba dee nooc shukri ayay noqonaysaa oo bal markaa dadka garashadoodii iyo dee iyadoo loo garto taasna waa shay aad iyo aad u muhima dee culimmadii islaamkii horena iskadaa waaba fadni dhan oo kitaab dhan aad kaba aqrisatay ruuxii ruuxa kelimo u faa'iideeya ee kelimo keliya u faa'iideeya gees barhkooda waxay ku tirin jireen inuu kelimo ka maqluu sheekhiisa ku tirin jiray waxaa dahabi oo kale kitaab buu leeyahay la yidhaha mucjamu shuyuukh waana kitaab madbuuco laba juz laygu madbucayo markii la taxqiijiyey kitaabkaasna wuxuu ka ururiyey un dadkii sheekhada ahaa ee uu isagu maa sheekhadiisii hore waa sheekhadii tooska ahayd ama sheekh ijaaze ha noqdo ama sheekhuu si kaleba uga maqlay haba noqdee uu wax kaba maqlay waxaa tarjimta ay soo jiyaatay ka mid ah sheekh axmed ibnu ibraahim la yidhaaho oo isna reer dimashiq ahaa oo uu dee ammaantiisiina uu dhigtay iyo aqoontiisii uu dhigtay ayaa wuxuu cibaaro dhaciyey tarjamadiisi uu dhigtay bal waaba tarjamada lixaad ee kitaabkiisa waayo taa xuruufta mucjamkaa keentay ayaa wuxuu dhaha jaalastuhu maratan waa mar keliya eg maalin baan la fadhiistay mar baan la fadhiisto markaasaan maqlay isagoo leh shadri ama beyd adigu shaadibyada ama shadri ka mida waqul hal wabal ra'ahaa labiibun wayacqila waa meelaha idqaamka beydkaas isagoo leh baan maqlay waxaa lagu nasbiyey nusiba calaa jawaab alistifhaam intaasuu kaba maqlay intiibuu usoo dhigtay sheekhiisa waa kelimada mar buu la fadhiistay wuxuu maqlay isagoo leh beydkaas shaadibada ama shadrigaas ficilkan wayacqila ee uu ku dhammaaday beydku ku dhammaaday waa mansuub waxaa nasbada keentay hal baa ka horeyso istifaam jawaabteed buu dhacay intaasuu kaba maqlay intiiba uu soo dhigtay inuu sheekhiisii yahay markaa ma aha sheekhnimadan iyo taas nafci badan ee bal kelimo keliya dee imaam shaaficina hadaladii laga soo naqliyay waxaa kaba mid ahaa alxuru man raacaa widaada laxda waintama ilaa man afaadahu lafda ruuxa xortii maaha dee qiimaha le ee sharafta le ee lagu tilmaami karaa ruux xora inuu yahay waa ruuxa dhowra ilaaliya laxdo iyo wakhti yaroo kooban suxbadeed ama widaadkeed iyo kalgacaylkeed ilaaliya wantama ilaa man afaadahu lafda u nisbo sheegta ruuxii kelimo ama lafdo u ziyaadiyey u faa'iideeyey bal markaa waa nooc bal marka la eego ah ictiraaf adabiya maaho dee wixii ay noo tareen xagga taraajimtaasi sheekha marka la eego haddabaan usoo noqdo horta taasay tahay qiimo ay u leedahay oo kolley dee inaga mandiqadeenna taa waa la ihmaaliyeyba guud ahaan si guud oo taraajimtoodii culamada iyo waxyaalo dee waa macalasaf ma garanna culimmadeennii ama lamaba hayo wax sidaasoo hagaagsan oo dee walo aan arkay muxaawalaad maanta jir jira oy dad ay wax ururinayaan oo khaasatan dee waa acmaal kolley lagu mahadnaqa taasi ay tahay khaasatan weliba dimalkaas ama koonfureed ama reer barigaasi aan arkay dad iyagu wax ururinaya oo bal de waxa weeyaan nin doctooro imanka nurowey deganaan arko malaa dadkii umulquraan magister ka qaatay ahaa ee suudaanna doctoora kaga qaatay kolley thaqaafada islaamka ee soomaal ama waddankeena kagaba qaatay oo iminkana kolley wax gacanta ku haya aan arkay bardhaweed aan laba kulmo maxamed xuseen laydhaa in haddana waa dee xalaqa waxyaalo badan oo inaga maqan baa taasi ay jirtaa imaamkan magaciisa waxaa la idhahaa dee cabdulmalik ibnu cabdillaahi ibni yuusuf isagoo cabdilmalik laakiin wuxuu ku shuroobay laqabkiisan ah imaam alxarameyn aabbihiina cabdillaahi ibni yuusuf baa laydhaa kolley nisbaduna waa aljuweynina aad buu ugu shuroobay waa aljuweyniy juweyntan loo nisbeeyeyna waa adigu degaan ama qaryo kolley magaaladii weyneyd ee mashhuurka ahayd ee naysaabuur la odhan jiray nawaaxideedii iyo dee degmooyinkeeda kaba mid ahayd dee qaybtii weyneyd ee khuraasaan la odhan jiray ama naaxiyadii kaba tirsanayd kolley naysaabuurna bariga eeraan iyo ayay iminka dhacda taas baa nisbadu ay tahay wuxuu ka dhashay qoys aada iyo aada xagga marka la eego cilmiga dee mansilo aada u sarraysay kuba lahaa oo aabihii cabdullaahi ibni yuusuf a'immada waaweyn ee diinta ee ta'liifta fiicanna lahayd ayuu kaba mid yahay hadday tahay fiqiyo hadday wax kalaba tahayba waana kolley qoys iyagu xagga madahab ahaan shaaficiye ahaa afar boqol iyo sagaal iyo tobankii baana imaamkani dhashay aabbihii baana markii ugu horreysay dadkii aada wuxuu uga bartay ahaa hadday tahay cilmigiisi iyo dee ta'liiftiisii oo dee kolley mala dee adigu aada iyo aada ugu cinaayooday oo u baxsiyey oo u tatabucayba ahayd sheekhiyo aada u kala duwanna waa yeeshay laakiin wuxuu ka mid ahaa sheekhani dadkii ilaahay subxaana wa tacaala siiyey dakaha ama fahmada aada iyo aada u khaariqa ah oo dee dad badan oo culimmadaa waaweyneed ee ta'liifta lahayd kaba midi iyagooy aqoonta kutub aada u waaweyn oo u nafci badan dejiyeen ay kaba mid ahayd haddana marka la eego waxa weeyaan dee qaybo ibtikaar iyagu ay iyagu bal marka la eego dee uu muuqdo ijtihaadkoodii iyo ra'yigoodii iyo wixii ay la yimaadeen iyo bal kalaamkooda ay qaalib u tahay isaga aragtidiisii inuu muujiyo dee rag badani taamay lahayd waxa weeyaan waxaa dee arrinta u qaaliba ahayd inay noo soo naqliyaan ay noo soo muujiyaan dadkii kale ijtihaadaadkoodii iyo aqwaashoodii iyo wixii ay yidhaaheen iyo waxay qabeen isagu laakiin wuxua qolooyinka qilada ah ee ilaahay ibdaaca iyo ibtikaarka iyo taa siiyey buu ahaa caqliyada intaas leegna lahaa marka la eego dee funuuntii waddanka waqtigaa jirtay dee kuwii usii shuurowda badnaa qayba ahaan ayuu aada iyo aada ugu magac bixiyeyoo xaggan usuulka iyo fiqiga oo dee laba aan kala maarmin ah nooc inagu iminka aynaan malaa la arko dee midkiidna inaan u arag kutubtiisa kaba hadasha dee maantana cid gaar ahaan u diraasaysaa malaha sidaasna aanay jirin allahuma dee fiqigaa muqaarinka inu soo galo uun mooye oo ay khilaaf cilma alkhilaaf odhan jireen taasna kolley raggii a'immada ku ahaa ee aada iyo aad dee ta'liif aada u waaweyn kaba tegay walow ta'liifkiisii jaanibka aan la wadahayn taasna waa ahaa cilmigan kale xagga kalaam ay yidhaahaan cilmulkalaamna dadkii markii hore kuba talax tegay aada ugu xeeldheeraaday ee iyaguna qimada bal jaanibkaa kaba gaadhay waa ahaaba xagga marka la eego usuulkan aan hayno dee kitaabkan waan leeyahay aada nafciga badan kolley aahaartiisa waxyaalaha kale ka madbuuca waxaa ka mid ah kitaab ibnu khalduun uu muqadimadiisa uu kuba tiriyey afarta kitaabee usuusha waa fadniganba afarta kitaabee usuusha fadnigan uba ah inuu mid ka mida yahay oo laydhaa alburhaan fii cilmi usuuli ilfiqhi oo laba mujalladoo buurbuuran ku madbacaysan kaas ba oo dee kutubtaa bal usuusha fadnigaanna bal oo aasaartiisa waxa ka madbuuca kolle xaggan usuulla nin mujtahid ku ahaa ayuu ahaa oo saa daraaddeed baa kitaabkiisaa weyn ay ugaba muuqatay aaraadiisii gaarka ahayd ee ama shaafici iyo keyrkiiba uu kuma khilaafayay isaga ijtihaadaadkiisa idoo qimu halkaa ah xagga fiqiga markay noqoto dee waxay noqon mansiladiisa waxa inoo tilmaamaya uu fiqihaan ku lahaa kutubta shaaficiyada dee waxaan aragnaaba inta badan midhan mooyaane waa kutubtiisaa kaba dambaysaybe haddii qaala alimaamu ay yidhaahaan ama ikhtaarahu alimaamu ay yidhaahaan oo la idlaaqoun imaam la yidhaha isagun baa loo jeedaa nin kale maaha waa kutubta shaaficiyada haddii alimaam uun la idlaaqo oon wax kale la raacin imaam fulan aan la odhan iska daa imaamulxaramayn dee waa laqabkiisa meel kastaba uu mashhuurka kuba yahay ee shaaficiyada dhexdeeda kutubtooda fiqiga haddii alimaam la yidhaha ama ikhtaarahu alimaam wuxuu waa isaga saa daraaddeed wuxuu kaga mid yahay qolooyinka yidhaahaan xagga madhabta dhexdeeda asxaab alwujuuh macnaa weji buu leeyahay fi lmadhab ujeeddadu waa ra'yigiisa iyo qowlkiisu waa weji madhabta ku sugan oo lagu tirinayo bal dee madhabtiina looba tiirinayo oo ijtihaad madhabeed buu leeyahay oo walow aanu usuushii iyo qawaaciddii dee madhabta kaba bixin haddana takhriijaadkiisa iyo istimbaadaadkiisa iyo aqwaash inuu waxa aqwaashiisa waa wax lagu tirinayo inuu weji xagga madhabta oo imaam nawowi iyo raaficun ogna heerkay gaadhsiisayiin ayaanay asxaabulwujuuh kuba darin waa martabo aada u sarraysa taas laakiin waxay inooguma filan taas oo kale xagga laqabkan imaamulxaramayn si ugu yimi dee markii hore beledkiisii buu aqoontii ku bilaabay cilmi aadna uu yeeshay labaatan jir markii uu ahaa ayaa aabbihii dhintay aabbihiina caalimo oo meel kasta loogaba yimaado buu ahay oo majlis weyn iyo xalqo weyn ku leh aqoontiisu halkii markaa gaadhsanay isagoo da'dii ah ayuu fadhiistay majliskii aabbihii oo a'imadii waaweyneydna ay wada joogaan ayuu fadhiistay isagoo halkii darsigii ka bilaabaya walow taasi aanay ka goyn inuu wax faa'iidaysto oo intaanu darsiga iman uu kollay ku kalihi jiray sheekh shakhiyadiisii kaa mid ahaa ama qiraa'ad ha noqoto ama waxyaalo kale isagoo markaa ka baranaya markuu darsigu dhammaadana madrasat albayhaqi tegi jiray isagoo isaguna halkaa cilmi ka siyaadsanaya adugu kollay fitan dhacday bilaadoodii ama naysaabuur koll ka dhacday oo mixnata ahli sunnana ay kaba cabirayeen ayay isagii rag badan oo kale uga soo baxeen waddankii isagana imaamkooda ahaa afar sannood buu maka joogay isagoo fatwoonaya isagoo kollay wujuuhda madhabtana ururinaya bal markaasaa deeto waxa weeye haddana madiine uu yimi oo tan baa deeto loogu magacaabay mujaawarada labada xaram ayaa looguba magacaabay imaamulxaramayn dabadeedna markii wixii ay iska dhammaadeen iyo mixnadii ayuu dib ugu laabmay oo ninkii shahiirka ahaayee wasiirka ahaayee ayaadida badan iyo nafciga badan ku lahaa xagga diinta faafinteeda iyo culimmada ikraamkood nidaamulmulk ayaa madrasad weyn oo lagu magacaabay almadrasa nidaamiya u dhisay halkaasuu muddo dheer ama dee uu ka ahaa sheekheeda ka ahaa ama sheekhii dee tadriiskaba naysaabuur dheh oona cidi isagu dee waxa weeyaan ah ninka aan loo dhaafin khadiibkiina uu ka ahaa imaamkii mixraabka uu ka ahaa toddobaadkii ama maalinta jumcaha siday dhaqankoodu ahaa wacdiga la qabanayana sheekheeda wow ama waacidkeeduna uu kaba ahaa soddon sannadoodna taas cidi uguba iman adigu isagoo sagaal iyo konton sannadood iyo bilo gaadhay ayuu imaamkani raximahu llahu tacaala dhintay oo nawaaxida kuba dhintay afar boqol iyo toddobiyo markaa toddobiyo siddeetankii waxa weeye mee siddeed iyo toddobaatankii afar boqol iyo siddeed iyo toddobaatankii hijirada ayuu dhintay arrimaha qariibkee dhacay waxaa ka mid ahaa walow dee aanay ahayn kolley dhaqan toosan markii uu dhintay dadkii dalabadiisahay oo boqolaal ahaa dee rag waaweyn oo aimiina way ka soo baxeen madrasadiis madrasadiisii oo imaam khazali iyo raggii ugu mudnaa uu kaba mid ahaa ayaa waxay jejebiyeen tawaaddii ay wax ku qorayeen iyo qalimadoodii sanad dhan baana wax aqrisan bal ay yidhaaheenba dee ama wixii ay madaxa saari jireen cimaamad haba noqoto bal manaadiil ha kaba cabireene tii bay iska daayeen oo ay markaa malab kuwa dhiiran waayeen inay dhigaan oo barhkood ay meelaha marmarayeen isagoo sheekhoodii ay uma barooranayaan ama u ooyaan walow imaam dahabiyu taa markuu tacliiqinaya idhaaho hada kana ziya alacaajimi walam yakun ziya walaa ziya alculamaai almutabiciin taasi waa dadkii acaajibta caadadoodii ee laakiin culimadii mutabiciintahayd dhaqankood maaha oo dee sabirkii iyo in halkii khayrka laga sii wado may taasi ahayde waxyaalahaasi waa arrimo dee adigu bal markaa dadkaas kaba dhacayn bal taas bay ahayd oo daas buu ku dhintay xagga marka leega aasaarta uu fiqiga ku leeyahayna dee fiqi baan soo haynee kolley kutub kala duwan oo dee wax ka madbuuc ma aha ee kutubta la hayo kitaabka ugu mudan waa kitaabka la ydhaha annihaaya ama nihaayat lmadlab la ydhaha kutubta shaaficiyana kuwooda qimada ah ama ugu heerka sarreeye kaba mid ah kallin waxaa la arkaa kutubta taraajimta ee dhowdhow xataa in aad haddaad dee tarjamadiisa kaba eegtaan inay kitaabkaas dee ama mujalladeed kala duwan kuba sheegaan ama dee ay sheegaanna isagoo makhduuda oo dahabiyo dee isagoo qadiima siyaro aclaami nobala ilaa sideed mujallad oo rooroon buu kaba dhigaa ama sideed sifri kitaabkan mucaasirka ah ama dee sheekhu waxoogaa haba mootanaadee ee mawsuucada taraajimka la arko kutubtii casrigan la qorayna janib taraajimna waa kitaab dee qimo ama kuwii horeba dee bal markaa baradhaafiyey ee la yidhaha alaclaam ee uu khayrudiin israkli leeyahayna ilaa labayo toban mujallad buu ku sheegay waayo waqtigiisiisna makhduudun bua kitaabkii waa la madbaceeyey isagoo nin malaa cumrigiisii ku dhammaystay un imaamulxarameyn iyo daba socodkooda oo ninkii burhaan taxqiijiyey majisteerkiisii bay ahayd risaaladiisii doctoraana isaga unbuu kuba qaatay imaamulxarameyn diraase uu kaba sameeyey kutubtiisa khiyaasi iyo dura markaa dura almudiya iyo waxaasna waa soo saaray ninkaas baa isagoo labaatan sanood in ka badan gacanta ku hayay si uu laftigiisa u dabdiyo u sugo dee si taxqiiqu u ahaa ayuu dhowaan la soo saaray oo dee marka la kalam la yidhaahna waa dee cilmigii tawxiidka laakiin lagu soo daray oo lagu soo kordhiyey waxyaalo ama dee ka keeno jadalkii iyo ay kula doodayeen nimankii ama dawaa'iftii ahla ahwa ay kula doodayeen waxyaalo badan oo aan ka mid ahayn dee islaamka qolooyinkii kale de waxa weeyaan yuunaan iyo keyrkoodba ama xaggii mandiqii yuunaan ama cid kale adigu waxyaalo badan oo kollay aan dee usuushii shareecada dabdisnayd ee aan asal ku lahayn oo qur-aankii iyo xadiidkiiyo taas lagu soo dhex daray waqtiyadoodna lahaa dhici karta dee duruuf iyo waxyaala ku kalifaya ama wixii dee saa'idkaa haba noqdee laakiin waa jaanibkaas oo taasna marka la eego xagga isagu itijaahiisiiyo fikrigiisii markii hore oo uu isaguba yahay aqdaabtii ashcariyada ama barhkood ay kuba tiriyaan dee ninka labaad ee ashcariyada iyo ninkii baaniga ahaa taasi waxay keentay dee waxyaalo badan oo ama umuurihin aayaadkii sifaatkii iyo axaadiistii sifaadkee dee si iyagu arrintooda kalam la yidhaahna waa dee cilmigii tawxiidka laakiin lagu soo daray oo lagu soo kordhiyey waxyaalo ama dee ka keeno jadalkii iyo ay kula doodayeen nimankii ama dawaa'iftii ahla ahwa ay kula doodayeen waxyaalo badan oo aan ka mid ahayn dee islaamka qolooyinkii kale de waxa weeyaan yuunaan iyo keyrkoodba ama xaggii mandiqii yuunaan ama cid kale adigu waxyaalo badan oo kollay aan dee usuushii shareecada dabdisnayd ee aan asal ku lahayn oo qur-aankii iyo xadiidkiiyo taas lagu soo dhex daray waqtiyadoodna lahaa dhici karta dee duruuf iyo waxyaala ku kalifaya ama wixii dee saa'idkaa haba noqdee laakiin waa jaanibkaas oo taasna marka la eego xagga isagu itijaahiisii iyo fikrigiisii markii hore oo uu isaguba yahay aqdaabtii ashcariyada ama barhkood ay kuba tiriyaan dee ninka labaad ee ashcariyada iyo ninkii baaniga ahaa taasi waxay keentay dee waxyaalo badan oo ama umuurihin aayaadkii sifaadkii iyo axaadiistii sifaadkee dee si iyagu arrintoodu ahayd in ta'wiil kolkol dee tawiil ama dee ta'wiil si guudba waaba isaga rafidaynaa noocaase ta'wiil iyo waxyaalo uu kulaba iman jiray oo walow markii dambe cumrigiisa ama dabadeed isagoo umuuraha hore iyo kalaam dhexgelkiisa uu dhex galaybana isagu ka calaacalayay oo uu leeyahay haddaan anigu maanta arrinkaygu wax imika ii bilaabmaya yahay oo wixii aan dee soo dhaafay uu imika ii hor joogo ama uu ii bilaabmayo cilmigaa mabaan dhex galeen iyo umuuro isaga hadallo lagaba soo naqliyey isagoo sheegay dee inuu malaa kumayaal iyo kumayaal iyo kumayaal dee safaxaad oo dee khamsiina alfan fii khamsiina alfan oo culumtaas ayaa naqliyay buu leeyahy hadduu doono dee culumta islaamka iyo asiilka ay dintan kaba tegey haddana markii dambe isagii waxa waa kaba soo noqday risaaluu leeyahay kollay qayb lagaba hayo khaasatan qaybtii caqiidada annidaamiya laydhaa lana madbaceeyey maqaadic kaba midana dee dahab iyo khayrkiiba raggii tarjamadiisa soo dhigtay ay soo naqliyaan oo umuuraha kaga noqonayo dadkiina ugu dardaarmayo taa inay iskaba daayaan oo bal dee istidlaalka uula imanayo inaan meesha ta'wiil ool taasna ay dee xujo adag oo qaadica oo mufximo ay tahay oo uu markaas indee wixii lagu daayo ilaahay subxaana wa tacaala loo sugo wuxuu isagu isu sugay rasuulkii ilaahay loo ama rasuulkii ilaahay uuba sugay taas in dee arrintuna ay noqoto inaan ta'wiilkeedana lagaba tago iyadoo lana sugayo xagga xaqiiqadeedu waxay tahay ina ilaahay subxaana wa tacaala loo bandhigayo taas loo bandhigayo bal taas bay ahaydoo arrintiisu markii dambe dee si isagii rag aqdaabta dee baabkaa kaba midaha sida khazaali iyo arrintoodu markii dambe ay kuma dambaysay oo bal markaa xaggaasna xaaladiisu taas bay ahaydee bal haddaba imaamkani in yaroo kooban in taas baa kutubtiisa madbuuca ee ay ku tiriyeen baabkiisa inay qimada ku tahay waxaa ka mid a kitaab la yidhaha alkhiyaasi laba dabca ayaa dee kolley mid baan arkay mid kalena way jirtaa oo taa kale la arko weliba ninka dahabi ama dee konton sannood in ka badanuu la noolaa waxa weeyaan juweyne ama imaamulxarameyn uu madbaceeyo taa kale mala aad baabay usii qiima lahaan lahayd haddii laba helo oo cabdulcadiim diib oo nin weli jooga dee saan ku ognahay walow nin da-a uu yahay kutubtiisaa sooba saaray kitaabkani wuxuu la mid yahay kitaabkan la yidhaha alaxkaam suldaaniya maawardi iyo abuyacla ay leeyihiin waa jaanibka alislaam asiyaasi oo kolley wixii dee looga baahnaa jaanibkaas ama dee umuuraha waajiba umuurihii kuwa tacalluqsa ama fiqigii jaanibkaas ahayd ayuu kaba hadlaa bal waxaaba la yidhaahaa dee marka labada kitaab laisbaa dhigo khaasatan maawardi iyo kadee abuyaclana waa nusqa isaga kaba mida un ka maawardi ama waa isagoo kale uun iyo ka kiyaasiga laisbaaldhigo xagga marka la eego asaalada waana laba nin oo isaga maawardi iyo imaamulxarameyn isla waqti ahaa dhici karta kolkol kitaabkiisa nihaayo waxyaala inuu kaga sheegsheego taasna malaa ay munaafasa iyo waxyaala iska keeni karto laba nin oo isku casri ahaa weeyo isku waqti ahaa madhabtana wadaagsaday mid kastaana mu'alafka aad u weyn laakani hadduu nihaayo lahaa kanagalana xaawi buu leeyahay kolleyna waxaana labadoodaba dee asal waa mukhtasarkii musani bal markaa kitaabkaasi isagaa ka asiilsan bay dhahaan marka la eego xagga umuurahan fiqigan siyaasiga islaamiga ah kaga asiilsan kitaabka alaxkaam suldaani waana kitaab madbuuco mujalad iska markaa dee aanan odhanayn waa mujalad buuran adigu mujalad iska mutawasid ulxajmiya kuba madbacaysan bal kutubtiisa waxyaalihii waa umuurihii aathaartii uu inoogaba tegay barhkood weeye dee kutubtii intaas way kaba badnayde bal haddaba isaguna imaamku kana weeye fannigiina waan sheegnay waxaynoo hadhay uun bal usluubka kitaabka aan ku wadi doonno haddii a la yidhaaho inaan sheego waxa weye fanigii imika waa bilow ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu inoo dhib yareeyo silsilo kolle anigu xaggayga dee dabeecaba iima aha kitaab aan gelayo inaan fudaydsado duruuftaydu wax kastaba haba ahaato kolle waxaan rajayn lahaana waliba khaasatan dadka shabaabka dhallinyarada iyo bal in dee waxa weye inee dhammaanba in wixii looba ihtimaamo arrinta horta aanay naga noqon laqbada uun oo la ilaaliyo wixii kale la ihmaaliyo anigu waxaan u arkaa laqbo oo dhan guud ahaan inay waqti lumin tahay oo ruuxa ama dee masaawideedu dee isagoo caalima oo wax in loo yar laqbeeyo doonaya ama intuu af carabigu intuu aad wax ugu dhigtay u baahan af soomaaliga si wax loo laqbaynayna waxaasi waa fan ama waa hab waxhab weeye oo wax ruuxu kastaaba iska keeni kara maaha ee taas isagu u baahan mooye laakiin ruuxii diraayo kaba ahayd lama hadduu yahay mudariska iyo hadduu yahay ruuxa isagu waxbaranayaba ama mucalimka iyo mutacalimkaba waxay la tahay inaanay qiimo sidaasa labadooda midna u lahayn bal waxyaalaha salbiyaadka ka dhalanaya ayaa waxa weeyaan wax salbiya aan ku tirin karna inay masaawi yihiin ayaaba wax dee dhib leh oo dee salbiyaadka ama masaawida ay taasi leedahay waxaa ka mid a haddaan kitaabkii loo ihtimaamin oo ninkii sheekhaaba intuu soo fadhiista uun laqbo uun kelimaad intuu isa saaro uu iskaba kaco ruux kasta oo imika shaadi fii dalab alcilmi ama imikuu naashi ku ah oo imika ay ugu horeysaa marka taasuun uu arko wixii jiray wuxuu is odhanayaa cilmiguba waa intan oo hadhow intuu kii qaato ayuu hadhow isagoon wax macrifuu leeyi jirin wax aqoonuu leeyi jirin intuu kitaabkii qaato halkeer dhowr ku urursan u odhan doono amba intaa waan karaya amba waan dhigayaa oo kale waan dhigaya waana dhibtayna haysata indee ruux laga yaabaa inaan safxo keliya dee aan aqoonteed aan lahayn inuu kitaab weyn qaato ama meel cid aqala ku xidho ama meel kaleba yidhaha aniguba intan waan karayaayo waxay la tahay waa masaawida laqbadan ay kaba dhalato dee haddii cilmiga xaqiisii la siiyo oo bal markaa ruuxi uu garto waxa sugaya iyo aqoonta looga baahan yahay markuu doonayo inuu mudaris noqdo dee umuuro badanimay dhaceen aqoontii saas ahayd ama dee haddii ruuxaan aqoon lahayn kitaab bilaabana waxyaalaha dee shuduudaadka iyo khilaafaad iyo umuuraha imanaya ee dadkii fawdo ku ridaya ayaa isaga badnaanaya markaanay tadriisku daabid yeelan markaan fatwadu dawaabid yeelan waa had iyo goor fawdada jirta ee badan ee imaka cid kastaaba ay bal maalan ka cabanayso waa kolley waxaan leeyahay asbaabaheeday kaba mid tahay laakiin taasi maxay keenaysaa kutubtii in aada loogu cinaayoodo naqbadeedii waa shay dee dariiquun duruqdii fahmiga kaba mida ee bal fahamkeedii la yskuma dayo gees kalena kitaabkii lagu noqdo kitaab aan la raacan oon lagu noqnoqon waxa weeyaan ruuxu kolley waxba kama qabanayo cashaduna dee culimmadii hore iyaga arrintooda waxaabayd cashirkooda maalintaas dee marar badan bay ku noqon jireen kii shabaytay ku noqon jireen haddana kuwii hore haddana kuma noqon jireen taasi waxay keenaysaa inaan wax isuguba xidhanto a'immada waaweyn ee fadnigan weliba imaamiyada iyo funuun kaleba kuwa ahayd waa abu isxaaq shiraaziya ayaa laga soo naqliyay casharka marka laga soo baxo casharkaa keliya inuu boqol goor raacan jiray oo hadduu beyd soo arooro eeg waa beyd ama shaahid loo soo qaatay waa shicir beyd keliya ayuu qasiidadiibuu doondoon jiray sumaca qasiidadiiba u xafido oo kale umuuraha ma karayno laakiin waxaan leenahay casharkii ha lagu noqdo ruuxuna bal rafiiq ha yeesho ma jirto dee habkii badnaayee lagu wada raacan jiro dadka duruufahoodii shaqo ha noqoto iyo umuuro kale ha noqoto iyo wixiiyo dad imaha mutafariqiin oo meel kuba urursano nin kasta hawl buu leeyahay laakiin dee ilaa dersiga inta kale waqti unbaad faraaq helaysaaye waxay la tahay ruuxu inuu yeesho zamiil dee ay iskaashadaan oy wada raacdaan oy wixii wada fahmaan oo ay isku dayaan bal horta iyagoon sharxii iskaba dhowray wixii lalahaa inay horta si fiican u istiicaabiyaan markay matigii iska dabdiyaan ee meel iskaba dhigaan ayaa wixii kale ay ku darsan karaanna ay kuba darsanayaan marka arrinteennu wuxuu noqon doontaa haddii a la idhaha matiga uun baan imika ayaamahan soo socda aqri'i doonaa haddii a la idhaha waa matniga uun welibana waxaan isku ku dadaali inaanan matniga dee fahamkiisaas iyo balnadi mooye aanan kaba bixin baan ku dadaali doonaa si hadalku isaga koobto markaan matnigaa dhammayno kolley silsiladu say u socon doonto sharaxan imika aan hayne kolley aa haysataan kaas baan ku soo noqon doonaa oo aan aqri'i doonaa haddii a la yidhaha markii hore waxaan islahaa matniga nadmigiisa ha raaco laakiin tii mutawafir maaha imika ee sharaxiisan waana suurtagal si bal baabkaas ama bidaayo fiican oo weli mukhtasaraada aan u helo ruuxina waxyaalo kala duwan haddii waqhtii noo saamaxana nadmiga camreedii oo isna fiicanoo ruuxii dee xifdiyayina u sahlan markaa inaan raacino dabadeed baa insha allahu tacaala aan halkaa ka sii wadi doonaa oo bal intii ilaahay noo dhib yareeyo dee bal arkana labadaas noo soo socda ama sanadina toddoba ama dee adi saddexba haba noqotee wixii ilaahay nooga dhib yareeyo fadniga in dee waxyaalo kaloo isaga aan ka dheerayna ay dhex galaan mooye inaynaan wax kale aan lasoo dhex gelin haddii la yidhaha dersiga subaxdii horta bal taas bay arrintu noqon doontaa ee laakiin tan idin leeyahay war fahm iyo istiicaab taasoo yaanan dee hadhow ay noqon qaradkayga ha ka dhigina inaan markaa qiimeeyo hadhow cajaladdaa layga duubayo un oo dee waxaan ogay cajaladaasi inay dad aada u badan gaadhaysa haddii alla idhaa dad badanoo weliba sheekhiyey inay qaadanayaan oo kutubtan aqriyo dib uga faa'iidaysanayo aqri laakiin taas waxa weeyaan bal ha arrintii aan ku dadaala xuduurku waa qiimuhu leeyahay oo idinkaa u soo kallahay laakiin balfahamkii arrin kalena anu koleytan qabaa waxa weeye cajaladda iyo ruuxan kitaabka dhegaysanaya isku nafci ma aha bal isku ajri ma noqonayaan oo ruux dee isagu cajaladda ruuxay u baahanaya ruux isagu gaadhi kari waayey waa saxo waa wixii uu karayay laakiin ruux iska seexday eg imika xuduurkan horta imaatunku tallaabadii waa nin u socda dalabulcilmi ajrigii bay leedahay man salaka dariiqan yaltamisu fiihi cilman buu soo gelayaa fadhigii masaajidku meeshii wax lagu aqriyaya meelihii kale la mid oo fadhigeedu cibaado ay tahayba oo bal dee fadli gaarana barashada masjidka rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uba sheego meelihii kale aanay lahayn oo waa meeshii ilaahay lagu caabudayey ruuxu intuu fadhiyo malaa'iga ay u ducaynaysay ee markuu dersi ku dhegaysanayana khayr kaloo sii birayba weye bal xadiis baa uu kuba yimi fadli gaara oo taasi ay leedahay oo taas qiimahaasna way leedahay ruuxii waa fadhiisto waqtigiisii buu soo hurayo isagoo qalbigiisii furo dhegihiisii furay buu dhegaysanayaa sheekho markaa taasna maxay keenaysaa suu shaadibi dee muqadimaadka waraqa inuu ku yidhaaho muwaafaqaadka oo kale waa arrinbaa ilaahay yeelay subxaana wa tacaala nooc dee kolley barakadaa taasba ama ruuxii markuu xaaladiisu taa tahay aanu meelaha kale ka helayn dersigii uu ku noqnoqday uu kitaabka daalacanay aanu kaba helayno ilaahay taas uu yeelay oo xagga fahamkiiya rabbi subxaana watacaala inuuba dhib yareeyo marka ruuxii dee isagu dheer mooyaane ninka doonay isagoo intuu iska seexdu idhahay maka aad iska seexati taas ama caawa meelaha iskaga soo sheekaysa kolley cajaladaad qaadan hadhowna ay dhacdo intuu cajaladii dhegaysta kolka ruux u soo galaba inuu iska baktiyo ama isagoo jiifo uu ku dhegaysanayo waxaasoo dhamme ay ka maqan tahay kolley waxay la tahay barakadeedu ruuxaas een ihtimaamkaa lahayn dee waxay waxyaalahan oo dhan baa kaba maqan oo intifaacu kolley jaanibka waa yaraanaya dadkan dee iyagu u ihtimaamayee waxay helayeen ay taa noqotay uun mooyaane bal markaa dersigu waa shay laakiin arrintu yaanay xuduur noqone bal fahm iyo istiicaab arrintu haba noqoto umuurahani waa iga dardaaranno iyo bal isbaraarujintaas weeye muqadimaad kolley inihii aansilahaaba aad tidhaahd inaha weeye ee imika ayaan waxoogaa yar uun ka bilaabaynaa kitaabkii bismi illaahi araxmaan araxiim waa muqadimadii waraqaadka waxaanan leenahay waxaan matnigumaan aqriyaynaa dee ciddii matni soo qaaatay xataa waa caadi ciddii dee sharaxan haysatay laakiin marka hore uun sharaxa iyo haddii uu ruuxu isku yar dhex wado kolley waxaa yar fahamkaa ka yar qasmaya ee hagaagtan intuu u dhegaysto raacashadiisa ku horraysiiye matniga markuu iska dabdiyo bal dee waana wax la xafidi karo laakiin xifdigu haddaanu fahm lahayn qiimo ma laha fahamka uu ruuxu masaa-ishiisii iska soo istiicaaban istiicaabinayo oo markuu kitaabkii uu dhegaysto soo raacdo hadduu intuu isku laabo xusuusan karo wixii meesha jiray iyo waxyaalihii masaa-ishii dee taasi xifdiga aan fahm lahayn taasi aada ugaba qiimo badan laakiin labadii hadday iskaashadaanna shay jamiila weeye waayo kitaabkoo yar iyo iyadoo fanni dhan aan doonayno asaas inuu u noqdo bal markaa taas weeye oo wuxuu yidhi markaa mu'alifku haadihii tani waraqaatun waraqo weeye haadihi wuxuu ishaarayaa dee waa waxyaalahan inoo qoran ee kitaabkan kaba mid ah waxaa suurtagala intii aanu dejinba kitaabka intiisa kale inuu cibaaradan ku bilaabo uhi haadihi waraqaatun oo intani ay kitaabka dee sida qaalibka a weeye ay kaba hordhaysay haadihina ama ismu ishaarahana wax la arkayo oo maxsuus oo farta lagu fiiqayaa loo isticmaalaa waxyaalihiina maxsuusba maaha markaa taa waxay yidhaahaanoy kuba fasiraan dee waxaan iskama bilaabaya uun waxaa ka horraysay tasawur dhan iyo istixdaar dhan oo waxa uu odhan doono qori doono uu dhigtay baababkiisi wixiisii oo dhanba uu soo xaadirsaday dihnigay waxani ku xaadir ahaayeen marka waxaan dihnigiisa ku sugan ee uu muujinayo ee laakiin u tartiibsan ee u habaysan ee u diyaarkaa tii baabay ishaaradu ahayd haddii la yidhaha intanaa dambaysay iyada wax maxsuusaabay iskaba noqono shay khaarija oo aan dihniga wixii ku sugnayn haddaba wuxuu ihi waraqaatun waraqaad weeye waraqaad waa jamcu waraqa waraqana waa waraqadan aan naqaano taas baa la yidhaha lafdiganna dee sida idiin muuqataa waa jamac mu'anath oo saalima jamacan mu'anathkaee saalimka ama jumuucda salaamadaba waxay ka dhigaan inay jumuuculqila ay kaba mid yihiin oo wax yaroo dee markaas aanay jumuucdii kasrada ahayn waa jumuuc qilo waxay markaa yidhaahaan waxaan uu sheekhu tan uu shuraxda qaar oo sida xadaab iyo sharaxiisa kitaabkan uu ku leeyahy quratulcayn uu ku yidhaaho waxa uu waraqaad uba yidhi oo uu tan ugaba cabiray waana sharaxanna way noogu sugan tahay halkane laakiin dee bal sheekha horaan ka soo naqliye waa tanshiid buu uga jeedaa uu ruuxii daalibka ahaayee kitaabka doonayay inuu barto uu nashaad gelinayo oo wixii markuu sheega wax kooban inay tahay wuxuba inaanay badnayn taasi way kitaabkii barashadiisii iyo ku dadaalkiisii bay u fudaydinaysaa waanay nashaad gelinaysa haddii la yidhaho waxaan aad buu badanya waxa dhici karta himadiisiiba in lasii jebiyo lasii yareeyo yidhaho maadaa waxaa wada baran karaa laakiin marka la yidhaho wuxuba waxaan iska kooban taasi waxay keenaysaa waa tanshiid iyo tasiil oo ilaahay subxaana watacaala qowlkiisii uu yidhi isagoo rabadaan inoo sheegaya inuu inagu farad yeelay inuu yidhi ayaaman macduudaat waa siday mufasiriintu yidhaahaan oo ilahay wuxu uhi waa ayaamo waa bil dhan laakiin haddana wuxu uhi waa ayaaman macduudaatin soomkani waa ayaamo la tiriyo maha wax badan weeye ilaahay hadduu idinku waajibiye soom sunnadoo dhan sooma idinma odhan ayaamo badan sooma idinma odhan ayaamo kooban oo la tirinayo oo la tiriyo oo iska ayuu markaa taasi waa tanshiid dadkii iyo laleeyahay waa fudud yahay waa sahlan yahay wax culusba maaha markaa tanna waa taasoo waa waraaqo yaryar ama aan badnayn kooban oo waraaqahaasoo tashtamilu kulansanaysa calaa macrifati fusuulin fusuul garashadeed fusuul waa jamcu faslin faslina waa dee majmuucada masaa-isha ka mida ama koox masaa'ilahoo mowduuc ama xukum keliya wada leh taasoo kayrkeed kaba soocan bay fasalka yidhaahaan bal haddaba waxa weeyaan waxa waa fusuul dee fusuul bay noo noqon garashadeed oo min usuuli lfiqi fiqiga usuushiisa ka mida macnaa cilmiga usuululfiqiga la yidhaaho fusuul ka mid ah macrifadeed iyo garashadeed waraaqo kulansanaya weeye waxani waa waraaqo yar oo umuuraha kulansanaya haadihi waraqaatun tashtamilu kulansanaysa calaa macrifati fusuulin waa fasallo garashadeed min usuuli fiqi fiqiga usuushiisa ka mid ah wadaalika ismuishaarahan weliba baciidka lagu ishaari jiray ee waxaaba la yidhaha hadalladu kol haddii hadalka la goo hadalkaa hore wax raad hadhayaa ma jiro uu go-ayba wax fogoo kaluu iskaba noqonayaa hadalku inay wax kuu baaqi noqonayood arkayso kuu jooga maa oo markaa dhawi lagu tilmaamo haddaba wadaalika muxuu ishaarayaa waa cibaaradan ka horeyse usuululfiqigu waa lafdiga usuululfiq ama cibaaradaasi mu'allafun wuxuu ka kooban yahay oo uu isaga yimi min jus-ayni laba jus labadaa jus oo mufradayni mufrad ah muxuu leeyahay waxa lafdigani ka kooban yahay laba jus labada jus waa maxay waa usuul iyo fiqi waa lafdi murakaba tarkiibkan idaafigaa weeye dee usuul waa jus alfiqina waa jus markaa lafdigan usuululfiqi ama markaas wuxuu ka kooban yahay ama cibaaradan usuululfiqi laba jus bay kaba kooban tahay horta taas weeyo taasu uga jeedaa midna waa alfiq midna waa usuul mufradayni mufrada mufradka halkan ee imaka waa tasniyatu mufrad mufradka ama ifraadka halkan wuxuu uga jeedaa maa yuqaabilu tarkiib wixii tarkiib qaabilayey waayo ifraadka ama mufradka laba macnay u isticmaalaanoo wixii dee musanno iyo jamac qaabilayey taa mufrad waa la yidhaahaa ifraadna dee haddaan masarka iska isticmaalo wixii tarkiibka qaabilayana waa la yidhaha iminka halkan waxaanu leynaha waa wixii tarkiib qaabilayayoo dee haddaan eegna alfiqi bal haddaan odhan lahaynba isagu waaba lafdi mufradaan odhan lahayn xaggii tasniyad iyo jamaca lafdiga usuul waa jamac oo dee mufradkiisu waaba aslin isagiina waa kan mufradayn kaba cabiray marka wuxuu leeyahay in isugeyntan de aan leenahay usuul fiqian labadooda israacinaynaa dee waxa weeye wuxuu ka kooban yahay lafdiga usuulla waa mufrad buu noqday oo murakab maaho dee waa lafdi keliya markaa geestaa marka laga eego xagga musanno iyo jamac haddaan taa la eegno jamac haba ahaado lafdiga fiqina waa lafdiga mufradka ah markaa labadaa lafdioo mufrada oo laysu geeyey ayuu kani kaba kooban yahay wadalika waxaan idhi waa usuulfiqigu mu'allafun min juz-ayni mufradayni bal markaa wuxuu inoo tacriifinayaa tacriifkiisin markaa jirto waxyaalahan haddaba horta maya tarkiibkan idaafiga ama murakabkaa haddii la doonaya in la tacriifiyo oo la doonayo sidiisa in lagu suuraysto lagu fahmo laba siyood baa loo tacriifiya ama laba jaanib baa laga tacriifiyaa kol waa la kala qaadaa oo labadan lafdibaa mid kastaba gooni waxaan isaga yimi ayaa mid kasta gooni loogu tacriifiyaa kolla waa labadii oo wada socda inay inta badan wada socodkoodan ama labadan lafdi oo wada jira waxbay laqab u yihiin waxbay magac u yihiine magac ahaanta ama laqab ahaantaas ay wuxuu yihiin ayaa lagu tacriifiyaa labadaba uu inoo tacriifin doonaa haddii a la yidhaah bal markaa waxay noqonaysaa si waa taasi waa fudaydin fahamkii la fudaydinayo labadii lafdi baa la kala qaadi usuulna gaar baa loo tacriifinayaa fiqina gaar baa loo tacriifinayaa kaasi waa tacriifkii marka la eegay biictibaari juz-ayh ama bijusayi lmurakab hadhow buu isu geyn doonaayo iyadoo usuululfiqi wada socoto oo imika labadii cibaaro labadan kelimo oo wada socda ayaa maxay laqab u noqdeen calamna u noqdeen fani taas baa fanigaasi guud buu tacriifeen laakiin taasi waxoogaa bay yar dib dhacaysa ee imika waa tacriifkii hore ee labada la kala qaadayey marka wuxuu yidhi waa tacriifu usuul fiqi biictibaari mufradayh waa usuul fiqi oo la tacriifiyo laakiin marka la eego labadan mufrad uu leeyahay faalaslu asalku maa yubnaa waxa la bineeye weeye calayhi korkiisa hayruhu hayrkii oo asal waxaa la yidhaahaa wixii hayrkii korkiisa lagu bineeyo macnaha waxbaaba shaygii matalan asalkii asaaskii oo kale ee wax kale intuu asal u yahay wixii kale isaga lagu binaynaye lasoo duldhigayay kaas baa la yidhaha bal matalan haddaan idhaahno imika aqalka oo kale asalkiisu wuxuu noqonayaa aasaaska aasaaskii waa asal aqalka intiisii kalena isagaa la duldhigay oo lagu bineeyey kaasba geedkaoo kale asalkiisa xididadan iyo jiridiisan hoosuu noqon furuucdan iyo laamahan iyo waxaana dee waa farac isaga ka farcoomay oo isaga lagu bineeyo ama isaga kuba yaalla haddaba asal waxaa la yidhaha maa yubnaa calayhi hayruhu kolley wixii intaa dhaafsan waa wax inoo dambeeya imika laakiin horta taas wey asalku waa waxa isaga hayrkii korkii lagu bineeyo waalfarcu faracuna maa yubnaa waxaa la binaynayo waya calaa hayrihi u kala bedeluun waa shayga wax kale la duldhigayo wax kale lagu binaynayo oo laamihii geedka iyo furuucdiisii farac bay noqonoo dee hayrkii oo kayrkood oo asaas jiriddii iyo xididadiia ayay iyaga hayo oo kaba sar ka hooseeyo ay ku dhisan yihiin aqalka intiisa kale jidaarkii ayaa lagu binaynayaa marka asaaskii me asaaskii oo asaaskii marka hagaag loo adkeeyee la sugo wixii kale waa tan la duldhigayo lagu binaynayo kaas baa farac la yidhaah waalfarcu maa yubna calaa hayri markaa eeg labada lafdi ee uu inoo tacriifinayay mid asal buu ahaa ama usuul ka labaad fiqi buu ahaa tacriif kaluu ku daray faracii buu inoo tacriifiyey wuxuu taa u yeelay dee asalka muqaabilkiisaa faracah waayo ine wixii laynoo tacriifinayo faracu ka mid maaha waa asalun baa laynoo tacriifinaya laakiin muxuu jira hadiyo goorna shayga shaygiisa ama deesan oo kale muqaabilkiisa ah ayaabay in aad ugu muuqdaayo lagu fahmaayo ama ashyaada cagsigeed iyo dadkeed iyo waa nooc sharaxa imakaba marka dee dadka mucalimiinta oo kale iyo hadday doonayaan kelimo inay sharaxaan ay ardayda u sharxaan kol lafdiga lafdigii u muraadifkaabaaba lagu sharxay kol cagsigii oo la sheego macnaa shayga shayga muqaabilkiisii waa shayga uu sii muujiyaa waa lagu gartaa lagu fahmaayo markaa taa waa faa'iido ziyaadaa ee laakiin tacriifkeena labada juz ee laynoo tacriifinayay waa asalka iyo alfiqi labadaan weeye waalfarcu maa yubna calaa hayri waalfiqu fiqiguna eeg marka leega fiqigu xagga luqada waa fahm tani waa istilaaxii waa fahm ama ruuxii mutakalimka ujeeddadiisii inaad fahamtood ka fahamto wixii uu ku lahaa taas baaba fiqi noqon laakiin fiqigu waalfiqu macrifatu laxkaami axkaamtii garashadeed weeye asharciyati sharciga ahayd maxaa inaga baxaya xukumkii caqliga ah iyo axkaamtii caqliga ahayd iyo tii caadiga ahayd ama xisiga ahayd iyo waxyaalahaasi meeshay ka baxayaan waa axkaamtan sharciga ah taa garashadeeda la garto allatii axkaamtaasoo dariiquhaa waddadeedu waa dariiqu macrifatiha waa garashadan la garanayo waddadeeda iyo halka lagu gaadhayaa alijtihaadu ijtihaad ay tahay oo waa axkaamtii sharciga ahayd ee iyada laakiin lagu ogaanayay ijtihaad taasba garashada la garto ayaa meeshii ayaa fiqi la dhaho markaa meeshii maxaa baxaya haddii xukumkan sharcigaa dariiqa lagu ogaaday aanuu ijtihaadayna dariiq qadciya uu yahay sa wixii mutawaatirka ku sugnaadiya waxyaalahan daruur ahaan diinta aan ugaba ognahay salaadu inay waajib tahay salaadahan shanta oo kale zinadu inay xaaraamta oo kale umuuraha fiqi lama odhanayo dee waxa weeyaan dariiqii lagu ogaaday ma aha ijtihaad iyo waxa markaa danni soo gelaya iyo markaa umuuro haddaba axkaamtan sharciga ah garashadeeda la garto allatii axkaamtaasoo dariiquhaa dariiqeedu alijtihaadu ijtihaadki inuu witrigu sunno yahay oo kale culimmada qaar baa waajib u qabtaa bal haddii aan ogaanoon adilo kaba qaadano waa dariiq ijtihaad buu noqonayaa oo kale bal taasoo kale in ilmaha yar maalka sekadu inay waajib tahay oo amwaasha in laga bixiyaa waajibtahay waa arkaantii shareecada waaba umuuro dee daruur ahaan inooguma sugnaaday laakiin ilmihii yar sabigii oo kale iyo kii majnuunkaa iyo xullida iyo dee waa masaa'il khilaafiya qolooyinka yidhi waajib bay sekadu ay noqonaysaa amwaashoodi iyo waxyaalaha kaba waajibaysaa iyadana maxay noqon waa dariiqeedu waa ijtihaad ijtihaad bay kuba soo baxaysaa haddaba axkaamtan sharciga ee dariiqa macrifadeedu iyo garashadeedu kolley macrifada axkaamtaasna in badan iyo dannibaabay noqonaysaa oo dee waa macrifadii imika waa wax dee taasbaa imika iyadna soo kulansanayuu ugaba jeedaaye dariiqeedu uu ijtihaad yahay ee ijtihaad lagu ogaanayo taas baa fiqi laguba magacaabaa bal markaa markuu intaa tacriifkaa iyo inoo sheegay ayuu wuxuu bilaabayaa halkan oo inoogaba bilaabmi doono axkaamtii sharciga ahayd kolley casharkuna bilown baan ugaba jeednay intaas buu inoogu joogay wallah subxana watacala rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi almursaliin sayidina wmoolana muxamed nabiy lmiyi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا الأحكام الشرعية كلي أنت عرفت معنا وانت وقلوين كان كتابك سومت بعيا أحكامتي الشرعية هيد بل قيبه دي أيو فقرة أما qaybaha kale sadaradan inoo soo horeeya ay ku tacalluqsan yihiin waxaan shalay soo aragnay markii uu sheegayay xagga fiqhiga inuu yidhi fiqigu waxa weeye macrifatu alaxkaami asharciya alatii dariiquha alijtihaadu axkaamta sharciga oo la garto oo waxa weeyaan la fahmo ee sida ay ku sugnaanayso ama xukumkaas aad ku ogaanaysaa macrifadaasi ay ku xasilaysaa ay tahay ijtihaad oo taas baa fiqhi lagu magacaabaa marka lafdigan alaxkaam asharciya waa inoo horreeyey tii buu imika inoo bilaabayaa bal qaybaha xukumkan sharcigii uu kala baxo san shalay soo sheegnayna kollay qaradkeenna weyne waxa weeye intan yareyn waxa inaynu matiga horta hagaag loo fahmo oon waxba aynaan dee kol haddii aan isleenahay haddii ilaahay noo dhib yareeyo silsila ayaad wadi doontaanoo laga yaabaa dee imika kutub ama lix toddoba ah laga yaabaa barhkood dee aadna u kala yaryaraadeena inaan ku tala jirno inay dee waqtigii ilaahayna gaadhsiiya bal aan markaa aan aqrino waxay noqonaysaa kitaabkan inaan ka dhowrno wax hadal dheer iyo tacriif hadduu inoogu tacriifiyo tacriifyo kale oo kale iyo wixii ictiraadaadkee badnaa adigu waxaa muhimkaa mooyey cibaaradiisa ku imanaya waxaa bal imaka oo aan u dibdhiganno wixii dambe bal haddaba axkaamtii sharciga ahayd ayaa qaybaheedii ay u kala baxayeen ayaa fiqradani ay ku tacalluqsan tahay wuxuu yidhi markaa mu'alifkii kitaabku ee matniga lahaa wal axkaamu axkaamtaasi waa axkaamtaa sharcigiihi sabcatun toddoba weeye oo xukumkaa sharcigii wuxuu u kala baxayaa toddoba qaybood toddobadiina uu tiriyo wuxuu yidhi alwaajibu waajibkii iyo walmanoo waajibkii waajib waxaana uu mid mid buu u taaban doonaa u tacriifin doonaa tacriifkii weliba istilaaxiga ahaa inoogu tacriifin doonaa markaa imika ma tacriifinayne waxa weeyaan waan tirinaynaa uune waxa weeye alwaajibu midi waa kii waajibkii weeye iyo walmanduubu isaguna manduubkii ama sunnihii walmubaaxu kaa la banneeya ama kii baduu dee mubaaxii iyo shayga dee labada haddii lala yimaadiyo haddii laga tagaba ruuxii fasaxu u haysto iyo walmaxduuru wixii la manciyey ama xaaraamta ahaa iyo walmakruuhu kaa la nacay iyo waxaa laga roon yahay in lala yimaadaba ama la sameeyo waasaxiixu kii isagu dee isagoo kulansaday wixii loo baahnaa ee halkan la ictibaarin jiray ee uu lahaa ama cibaado ha noqoto ama caqdi haba noqotee kulansaday oo laga wada helay saa ku noqday wax saxiixa oo hadhow asartiisii ay ka ratibanto iyo walbaadilu kii baadilka ahaa ee wixii isaga keenayey in la ictibaariyo uu ku hagaagya markaa hore uu saxiixa ku noqday dee wax ka mida laga waayey oo sidaa daraaddeed u ah wax faasida ama wax baadila bal intaas bay u kala baxayaanoo bal toddobadaas ayuu imika ay u kala baxayaan buu idhi toddobadii buu tacriifin doonaa bal xaggan taqsiimkana marka dambean tacriifka wada gaadhno ayaan sheegi doonaa bal inay dee san uu isagu uu ku tegay oo toddobadaa yihiin iyo in bal taqsiim kale loo dhigo taas markaa dambean arki doonaa toddobadaa weeye waana kan tacriifkoodii dhammaantii falwaajibu waajibku ma